Caanaha hooyada waxaa ku jira dhammaan nafaqada uu u baahan yahay dhallaanka. Naasnuujinta ilmaha waxay ka helayaan borotiinka, fiitamiinada, iyo dufanka ay u baahan yihiin dhallaanka si ay u koraan. Nafaqada caanaha ayaa ah mid u fudud inuu dhallaanku si fudud uga faa'iidaysto iyadoo ay culeysyo u keenayaan habka dheefshiidka dhallaanka oo ah mid aan weli u baran inuu nafaqada kala soo baxo cunnada. Nafaqada ku jirta caanaha hooyada waa kuwo u sahlaya in ay dhallaanku ay ka maarmaan caanaha kale ee gasaacaysan ee lagu gado goobaha ganacsiga. Madaxa fayadhowrka ee Wasaaradda Caafimaadka Dowlad Goboleedka Jubbaland, Maxamed Maxamed Xasan Xiire, ayaa waxa uu ka warbixiyay muhiimadda ay carruurta yaryar u leedahay naasnuujinta.
marka laba sano in la nuujiyo ayaa waajib ah oo la yidhi sidaas yeela marka waxaa la rabaa ilmaha marka uu dhasho nusa saac ka bacdi horta in naaska lagu duwo ama hal saac gudahood umusha loo soo qabeeyo ee umushaba in horay laga siiyo Ee, dambarkaa la siinaya ugu horeeya faa'iidada uu leeyahay waa wax aad u fara badan aad iyo aad u fara badan waxaa hagaagahaya mindhicirkii iyo dheefshiidkii iyo wixii oo dhan wixii wasaqii ku jiray malkii iyo wixii ku jirayna way ka soo baxayaan ilmuhuna si fiican buu maaragtay qof waxaa weeye mal- halkii lagu shubay buu noqonayaa oo dambarkii cabay oo naaxsan oo diyaaru noqonayaa waa wax ilaahay isugu talagalay marka dambarka horta kow in la siiyo kabacdina caanuhu dambar way ahaanayaan ilaa dhowr maalmood laakiin way soo khafiifayaan kolba marka u horeysa sida loogu bilaabo in la kala joojiya laba rabo toos in loo siiyo ee halkii saac gudihii kolba intii ay maaragtay islaanta ku xiskato intii maaragtay iyadana waxaa la rabaa in la xanaaneeyo wax la siiyo oo waxaa la rabaa odayga meesha markii gabadhu saas noqoto inuu si fiican u xanaaneeyo sharaab badan la siiyo la nasiyo wax badan loo qabto ilmaha lala hayo ayaa la rabaa marka markii iyadu naaxdo ay si fiican u naaxdana ba caanaheedaa sii badanaya ilmihiina wuu naaxayaa caano badan buuna ka helayaa hooyada marka waxaa la rabaa dadka oo dhan ee maaragtay iyo gabdhaha umulay in la dhaqaaleeyo lala socdo xaaladooda iyaguna ay ilmahooda si fiican u nuujiyaan waxay nuujinayaan lixdaa bilood oo u horeeya horaan u sheegnay ee waa naaska oo keliya biyo lama siinayo baag kale lama siinayo wax kale lama siinayo naaska oo keliya la siinaya wixii ka dambeeya oo hal sano iyo badh oo ka dambaysana naaskaa loo wadaya cunto yaryarna waa loogu daraya kolba suu u qaadan karo xoogaa yar baa kolku door caano yar iyo waxbaa la siinaya ushaale yar baa la siinaya tartiib tartiib ilaa uu cuntada dadka la cuno cuntada oo dhan uu la cuno bariiskii iyo baastadii iyo hilib waxay dadku cunahayeen oo dhan uu la cuno marka tartiibtaasaa loo wadayaa laba sanaa loo wadayaa ilmaha saa ku kora waxaa loo rajaynaya inuu caafimaad badanna leeyahay badanna leeyahay caqli badanna leeyahay waalidkiina qof jecel oo maaragtay waalidkii waxaa aad isu jeclaysiyaa la yidhi naaska nuujintiisa ilmaha ay ah, ilmaha iyo carru- hooyadiiba aad isu jeclaanaya Eh, koritaan badan buu yeelanayaa firfircooni badan buu yeelanayaa marka waxaa la rabaa in la nuujiyo naaska ilmaha ummadda oo dhanna waa in lagu baraarujiyo oon wada qaadano Naasnuujintu ayaa waxay door muhiim ah ka qaataan koritaanka carruurta, waxayna naasnuujintu ay ka helayaan borotiinka, fiitamiinada iyo dufanka taas oo ay u baahan yihiin carruurta yaryar marka ay korayaan.